بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كل حجرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى casharkan wuxuu noqonayaa casharka sagaashan iyo sagaal waxaanuna ku sharaxaynaa su-aasha toddobaatan iyo sagaal waxaynu ku dhex jirnay khaasatan aliimaanu bilkutub alruknu athaalith waxaynu ka soo baxnay aliimaanu billah waaliimaanu bilmalaa'ika Eh, al-iimaanu bilkutub ayaynu ku dhex jirnay oo ah rukniga saddexaad oo min arkaani aliimaan oo xadiidkii jibriil an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubih saasuu isugu xijinayaa sheikhu raximahullah wuxuu ku wadaa dariiqada xadiidkaasi isugu xijiyey marka waxa uu yidhi su-aasha toddobaatan iyo sagaal oo su-aalihii ka horreeyey inooga soo hadlay kutubta allah soo dejiyey iyo uu inoo soo sheegay iyo in- intii la magacaabay su-aasha toddobaatan iyo sagaal waxa uu yidhi maa macna aliimaanu bilkutu- bikutub illaah tacaala maa macnaa aliimaan iimaanka la rumaynayo macnaha waa maxay iimaanka lanaga rabo inaynu kutubta ilaahay rumayno macnahee loo jeeda jawaabta waxa uu yidhi sheikhu raximahullah waa tacriif marka uu tacriifinayaa marka macna aliimaan bilkutubna odhan kartaa tacriifu liimaan bilkutubna la odhan karaa waxa uu yidhi jawaabta macnaahu macnuhu waxa weeye atasdiiqu ljaazim biana jamiicaha min allahi munazalun min cindi illah atasdiiqu ljaazim waxaa la yidhaahdaa rumayn go-an oo aan shakiba lahayn oon wax yar oo shakiya ku jirin aljasmi waa waxa la jaray wey marka shaki la-aan inay noqoto rumayntaasi atasdiiqu aljaazim maxaad rumaynaysaa biana jamiicaha ay jamiica alkutub alsamaawiya kutubta ilaahay uu soo dejiyey oo xagga min allahi ka timid oo ambiyadii oo dhan lagu soo dejiyey min aadam ilaa muxamed sala allahu calay wasalam waxaad rumaynaysaa biana jamiicaha munazalun min cindi illaah ilaahay xaggii in laga soo dejiyey yaana meel kale ka imaan hal mida oo ka mida haddii aad wax kale u ictiqaadid iimaankaagii saxiix ma ah waa inaad tidhaahdaa kutubtaasi kulligeed waxay ahaayeen min cindi illaah inagii soo marnay aayaddii waqul aamantu bimaa anzala allahu min kitaab marka waa in la rumeeyaa oo aad sidaa u rumaysaa annaha munazalun min cindi illaah taasi waa jumlada koowaad tacriifta haddana waxaad usii rumaynaysaa wa anna allaha takallama biha xaqiiqatan allah subxaana wa tacaala inuu ku hadlay oo kalaamullaahi ay ahaayeen oo kutubtaasoo dhan kalaamkii ilaahay weeye oo allah subxaana wa tacaala baa ku hadlay sida aynu arki doonno adilada aayadaha uu shiikhu keenayo marka labadaa jumluhu horta tacriiftii kuugu caddeeyey waa inaad rumaysaa rumayn go'an inay ilaahay xaggii kutubtaani ka timid bianna jamiica munazalun min cindi illaah ilaahay xaggii in laga keenay oo waxa weeye ay ka timid haddana aad u rumaysaa inay tahay kalaamkii ilaahay oo aan cid kale ku hadlin maxaa meeshaa ku baxaya makhluuq ma aha lama abuurin oo waxa weye waxay la mid tahay meeshay culimmadu ka yidhahdeen alqur'aanu kalaamullah laysa bimakhluuq marka qur-aanka iyo kutubta ilaahay soo dejiyo o dhan waa kalaamullah xaqiiqatan ilaahay baa ku hadlay oo saasaan ictiqaadsannahay ahlusunna waljamaaca caqiidatu salaf asaalix saasay aaminsan yihiin haddaba marka shiikhu haddana waxa uu qaybiyey qaabka ay kutubtaani ku soo degto ayuu wuxuu u qaybiyey saddex qaybood ayuu u qaybiyey waa maqaamaatul waxyale waa qaabka waxyigu ugu yimaado nebiyada oo ilaahay uu ugu waxyoodo waxa uu yidhi fa minhaa waxaa kutubtii ka mid a almasmuucu minhu ay min allaah alle xaggi laga maqlay waxa weeye min waraa'i xijaabin iyadoo waxa weeye aan eh, allah subxaana wa tacaala aan meleg u dhaxaynin biduuni waasitati almelekiy waxa weeye iyada oo aan melek u imaanin in toos ilaahay ugu waxyoodo nebigii uu rabay inuu u waxyoodo toos ilaahay ugu sheego oo aan u dhaxaynin wax waasita oo aan jibriil u dhaxaynin way dhacdaa sida aynu arki doonno ilaahay inuu toos ula hadlo oo waxa weeye ugu waxyoodo wa minhaa waxaa ka mida buu yidhi maa ballaqahu alrasuulu almalakiy ila arasuuli albashariy waxaa ka mida waa sida waxyigu u badan yahay in rasuulkii melagga ahaa oo malaku jibriil baa waxyiga qaabilsane oo innagii soo marna isaga almuwakkalu bilwaxyi ah rasuulkii eh, melagga ahaa oo jibriil ahaa in ilaahay u soo dhiibo oo uu markaas u keeno rasuulkii basharka ahaa inuu u keeno taasina waa midda labaad midda saddexaadna waxa weeye wa minhaa waxaa ka mid ah maa katabahu allaahu biyadihi wax ilaahay uu gacantiisa ku qoray oo markaa uu siiyey rasuulkii uu allah siinayey idan saddex arrimood buu halkaana inoogu sheegay oo inoogu qaybiyey markuu inoo soo tacriifiyey ayay saddexdaasay u qaybsamaan buu yidhi waxyaalaha waxyiga ku yimid oo kutubta waxyiga ah saddexaasay u qaybsamaan qayb allah subxaana wa tacaala toos uu meleg ula hadlay nebigii iyo rasuulkii uu allaah waxa weeye doonay inuu u waxyoodo qaybna uu rasuulkii ugu soo dhiibay eh, malaga ahaa oo malku jibriilah qaybna ilaahay gacantiisa ugu qoray aayadaha shiikhu uu deliishaday intaa markuu tacriiftii kaga baxay iyo qaybintii ayuu wuxuu deliishaday ilaa toban aayadood marka bal insha allahu laba cashar baan ka dhigaynaa oo waa kala qaybinaynaa aayadaha sharaxooda aan ugu badanaya haddii kale waxa uu deliishaday aayadda ugu horeysaa aayadda fi suurati shuraa wmaa kaana libasharin an yukallimahu allahu ilaa waxyan ow min waraa'i xijaabin ow yursila rasuulan fayuuxiya biidnihi maa yashaa innahu caliyun xakiim allah aayaddaa wuxuu ku tilmaamay maa kaana libasharin ay macnaha qof bashara uma suurtagal aha an yukallimahu allaahu inuu alla la hadlo ilaa waxyan ilaa waxyi inuu ilaahay kula hadla mooye ow min ilaa waxyan inuu u waxyoodo ow min waraa'i xijaabin inuu waxa weeye xijaab gadaalkii kala hadlo ow yursila rasuulan inuu rasuul u soo diro fa yuuxiya biidnii maa yashaa ilaahay wuxuu doona marka u waxyoodo ibn kathiir baa inoo fasiraya raximahu llahu tacaala fi tafsiirihi qaala waxa uu yidhi aayaddaa markuu ka hadlayo haadihi maqaamaat lwaxyi waxa weeye binisbati min allah ilaahay xaggi marka laga hadlayo waxyiga oo ilaahay xaggi marka laga hadlayo arrintan ayay ku soo ururaysaa buu qowluhu buu yidhi maa kaana libasharin an yukallimahu allahu ilaa waxyan waxyigaasi waxa weeye buu yidhi allah subxaana wa tacaala toos inuu ugu rido qalbigiisa oo waxa weye iyadoon lala hadlin in qalbigii rasuulka lagu rido oo lagu ilhaamiyo qalbigiisa la fahansiiye markaa waxaana arrintaas u istishaadsaday xadiidkii uu nebigu yidhi ibnu xibbaan iyo wariyeen oo saxiixa oo waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ina ruuxa alqudus nafatha fii rawcii alrawcu huwa alqalbu qalbigayga waxa uu ku riday anna nafsan lam tamuuta xataa tastakmila risqahaa qof dhimanaya ma jiro ilaa risaaqadii ilaahay u qoray u dhammaysto oo maalintii uurka hooyadii lagu abuuray ayaa loo qoray risqigii uu cuni lahaa oo afartii arrimoodoo loo qoray ajashiisa iyo risiqiisa iyo camalkiisa kulli waa la qoray idan lan tamuuta nafs naf dhiman mayso xataa tastakmila risqahaa fattaquu llaha wa ajmiluu fi dalab xadiidkaas oo uu ku saxiixinaya sheekh albaani saxiix aljaamici sakiirka oo ibnu xibbaan ay warinayaan marka taasi waxa weeye waa ilhaam oo qof nebiga qalbigiisa lagu soo ridayo qalbigiisa lagu soo ridayo ama ha noqoto xaalad uu hurdo oo markaa uu jiifo ama xaalad uu soo jeedo isagoo jibriil u imaan ayaa qalbigiisa lagu ridayaa waxyi min allah markaasuu garanayaa oo uuna ka shakeenin inuu yahay waxyigaani min allah waa waxa weeye qaab iyo dariiq waxyigu ugu yimaado nebiyada taasna waa midda koowaad qaala waxa uu yidhi wa qowluhu maa kaana libasharan yakulam ilaa waxyan aw min waraa'i xijaabin kaasi waxa weeye allah baa la hadlaya meleg rasuulkii isagoon u soo dirin jibriil ayuu ilaahay toos uga hadlayaa markaasuu xijaab baa u dhexeeya wuuna maqlayaa kalaamkii ilaahay buu toos u maqlayaa taana waxaa tusaale u ah nabiyullaahi muusa calayhi salaam nabiyullaahi muusa calayhi salaam ilaahay wuu la hadlay waxa weeye wa kallama allaahu muusa takliima baa inoo imaan doonta walamaa jaaa limiiqaatina wa kallamahu rabbuhu ilaahay wuxuu la hadlay nabiyullaahi muusa min waraa'i xijaab waa kan marka uu la hadlay allah kabacdi weydiisanaya ru'yada marka markii hore kalaamkii ilaahay buu maqlay wuu fahmay kabacdi buu ru'yada weydiistay taas marka waa min waraa'i xijaab nebi muxamedna calayhi salaatu wasalaam sidoo kale hameenkii leylatu lisraa walmicraaj markii uu cinda sidrati almuntahaa gaaray oo jibriilna ka haray waxa weye salaadda waata loo waxyooday oo allah uu salaadda u waxyooday waatuu mar walba ku noqonayo muusa lahaa ku noqo allaah bari inuu ilaahay kaa khafiifiyo markii ugu dambaysayna waxa weeye ilaahay uu xukumay khamsa salawaatin idan markaa waa min waraa'i xijaab oo taasna way dhacdaa midda saddexaad waxa weeye ow yursila rasuulan inuu rasuul u soo diro waa malaku jibriil ilaahay inuu u soo diro fa yuuxiya biidnihi maa yashaa wixii allah uu doono markaa inuu u waxyoodo waa sida uu badan yahay waxyigu oo nebiyada ugu yimaado oo uu u yimaado jibriil oo markaa qur-aanka u keeno sida aayadaha aynu dambe ku arki doono intaasoo dhan baa marka waxyi ku yimaada maqaamaat alwaxyi baa leeyahay maqaamaat alwaxyi baa leeyahay waa qur-aanka iyo waxyigu qaababka uu ku yimid weeye inahu caliyun xakiim allah wa caliyun ay daatihi waa koreeyaa iyo shaanigiisa iyo qudraddiisa iyo wax walba waa caliyun xakiimun ay xikmad badan oo wax walba meeshay ku habboon yihiin garanayoo dhigayawi taa marka aayaddaasi waa caam nebiyadii oo dhan bay khusaysaa aayaddaasi maa kaana libasharin an yukallimahu allahu ilaa waxyan ow min waraa'i xijaabin ow yursila rasuulan waxay khusaysaa waa caam qowluhu marka ow min waraa'i xijaabin halkan xadiid baa jira aayaddan leanno aayadda waxaa laga hormariyay nafyi maa kaana libasharin bali an yukallimahu llahu ilaa waxyan oo min waraa'i xijaab waxaa jira xadiid imaamu tirmidi warinayo oo jaabir ibni cabdilaahi laga warinayo wuxuu leeyahay nebigaa wuxuu igu yiri jaabir ibni cabdilaahi aabihii uxud baa lagu dilay waa cabdillahi ibni xaraam uxud baa lagu dilay marka waxa uu yiri aabbahay markii la dilay kabacdi uxud kabacdi baa nebigu wuxuu igu yidhi alaa ubashiruka miyaanan kuugu bishaaraynayn bimaa laqiya abuka wax aabbaha uu la kulmay ma kuugu bishaareeyaa waayo wanaagga uu aabbahaa helay oo ilaahay siiyey ma kuugu bishaareeya qultu waxaan idhi bele haa iigu bishaaree qaala waxa uu yidhi markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam allah subxaana wa tacaalaa weligii lama hadlin qof bashara ilaa min waraa'i xijaab maa kalama allaahu axadan qad ilaa min waraa'i xijaab ilaa abaaka aabbaha mooye axyaahu llaahu allah baa soo nooleeyey fa kallamahu kifaaxan wuxuu ula hadlay toos buu aabbahaa ilaahay ula hadlay fa qaala waxa uu yidhi tamanna yaa cabdi addoonkaygiiow taman wax alle waxaa doontay tamanni wax dalbo ucdika aan ku siiye fa qaala waxa uu yidhi markaas jaabir aabbihii waa cabdullaahi ibni xaraame ilaahayo waxaan dalbanayaa inaad inooleysid adduunkii igu celisid oo aan jihaadkii galo oo mar labaad la isoo dilo markaasaa ilaahay waxa uu yidhi waxaa iga hormartay oo aan hadda ka hor xukumay qof la celinayo oo dhintay inuuna jirino adduunkii lagu celin maayo xadiidka imaamu tirmidi baa warinaya waana xadiid xasana sida sheekh albaani caddaynayo fi sunani tirmidi laakiin iska hor imaan mayaan aayadda iyo xadiidkaas iska hor imaan mayaan sababta aan u keenayna waxay tahay inaan baraarujinno inayna iska hor imaanayn aayaddu waxay ka hadlaysaa maa kaana libasharin an yukalima allahu ilaa waxyan ay fii xaalati dunya adduunyada inta la joogo xadiidkuna wuxuu ka hadlayaa xaalat albarzakh aakhiro waa marka aakhiro allah waa la arkayaa allah waa lala hadlayaa wuu hadlayaa waa la maqlayaa marka sha'nu alaakhira iyo sha'nu dunya waa kala labo marka aayaddu waxay ka hadlaysaa nebiyada iyo ambiyadii iyo rusushii markay joogaan adduunka baa laga hadlaya amaa aakhiro sha'nigaas waa sha'ni ka duwan marka aayadda iyo xadiiska hor imaan mayaan taas ayaad marka ku fahmaysaa sidoo kale wuxuu yidhi aayadda labaad allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi markuu nabiyullaahi muusa ka hadlayey yaa muusa ini istafaytuka cala annaasi birisaalaati wa bikalaami fakhud maa aataytuka wa kun min ashaakiriin nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii ilaahay uu la hadlay oo kabacdi uu ru'yadii weydiistay oo la yidhi buurtaa fiiri oo buurtii burburtay oo isagii suuxay oo soo noolaaday kabacdi markaas ayaa lagu yidhi yaa muusa ini istafaytuka cala annaasi birisaalaati wa bikalaami waan kula hadlay oo kalaamkaygii iyo risaaladaydii baan ku siiyey waan ku doortay fakhud maa aataytuka wa kun min ashaakiriin qaado waxaan ku siiyeyoo ilaahay ku shukri halkaa marka macnaheeda isdifaag waa doorashada ee birisaalaati wa bikalaami buu yidhi allah risaalada rusushoo dhan baa la siiyey laakiin wa bikalaami kalaamkayga aan si gaara kuula hadlay oo adiga ku gaar yeelay taas ayay daliil u tahay inuu ilaahay la hadlay oo iyadoon waasida u dhaxaynin oon rasuul u dhaxaynin baa ilaahay toos ula hadlaya nabiyullaahi muusa calayhi salaam aayadda kale allah ku sii adkeeyey wa kallama allaahu muusaa takliima allah wuu la hadlay nabiyullaahi muusa takliiman hadal toosa buu ilaahay la hadlay oo aan shaki ku jirin intaa marka waa qeybtii labaad oo ahayd bilaa waasida in min waraa'i xijaab ilaahay uga waxyoodo amaa qeybtii saddexaada uu yidhi alkitaaba oo allah subxaana wa tacaala uu u qoro ciduu rabo allah waxa uu yidhi markuu nabiyullaahi muusa ka hadlayey wa katabnaa lahu fi lalwaaxi min kulli shayin mawcidatan wa tafsiilan waxa weeye alalwaax waa kutub u ah marka culamada qaar waxay leeyihiin waa qabla towraad baa la siiyey qaar waxay leeyihin waa towraad laftigeeda calaa kulli xaal ama towraad ha noqoto ama ha noqoto mawcido iyo towraad ka horreysay laakiin allah waxauu yidhi wa katabnaa waanuu qornay axaadiid baana ku sugnaatay allah subxaana wa tacaala towraad inuu gacantiisa ugu qoray nabiyullaahi muusa taana waa waadix wey marka aayadahaas nabiyullaahi muusa calayhi salaam ayay caddaynayaan inuu allah subxaana wa tacaala uu siiyey toos ugu gaar yeelay inuu la hadlay marka qowluhu in istafaytuka cala annaasi waa bizamaanihi amaa bacdahu dee nebi maxamed baaba ka fadli badan oo waxa weeye ee, nebi muuse nebi maxamed nebi maxamed waa fadli badan oo waxa weeye nebigu waa sayid walada aadam waa nebiyadoo dhan ayuu ugu fadli badan yahay Mm. amaa nebiyullaahi ciisa allah subxaana wa tacaala waxa uu ka yiri isagana wa aataynaahu linjiil injiil baan siinay tani markaa waa waa biwaasidati eh, almelek oo waxa weeye rasuul baa u keenayay wa aataynaahu linjiila nabiyullaahi daawuudna waxaa la yidhi wa aataynaa daawuuda zabuura isagana waxa weeye waa biwaasidati melek oo rasuul baa u keenayey marka intaasoo dhan eh, wataqadama wuxuuna usoo hormaray buu yidhi fi tanziil macnaha inuu tanziil soo dejintiina markii ilaahay uu soo dejinayey marka calaa kulli xaal aayadahaas qeybta qur-aanka gaar baan ka dhigaynaa aayadaha qur-aanka ka hadlaya iyo nebi maxamed gaar baan ka dhigaynaa aayadahan marka waxay noo caddaynayaan maqaamaadkaas inay saas waxyigu u kala duwan yahay kulligoodna waa la rumaynayaa oo in saa loo rumeeyaa waajiba oo eh, inagu waajiba walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin